إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caddaysay mowqafkeeda ku aadan howlgalka cusub ee magaca loogu beddelay admis mu'asasada alkataib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan xafladda qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf xukun gacangoyn ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunyabarrow ee walaayada islaamiga ah shabeellada hoose qoyska maxbuus kenyaati ah oo dhowaan muuqaalkiisa hay bahaysay alkataib al akhbaariya ayaa ka codsaday dowladda kenya inay ka caawiso sii deyntiisa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa ka markhaati kacay in dalka soomaaliya oo wajahaya halis la xiriirta jiritaankiisa oo laga yaabo in la kala qaybiyo kooxda xuutiyiinta ah ayaa ku dhawaaqday inay beegsatay xarumo muhiim ah oo hay yuhuuddu leedahay iyo markab dagaal oo ku sugnaa badda cas warka subax sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa faa'iidada ku jirta iscaawinta muslimiinta dhexdooda ah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay mowqafkeeda ku aadan howlgalka cusub ee magaca loogu bedelay admis warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow howlgalkan cusub oy ugu yeedheen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala sheekh mahad warsame abu abdiraxmaan oo ka mid ah qiyaadada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka soo muuqday muuqaal si weyn loo diyaariyey oo ku saabsan qalinjibinta mucaskar ay ka aflaxeen dagaalyahano si adag u tababartay sheekh mahad ayaa ka hadlay xaaladda hadda ka taagan soomaaliya ee loo baahan yahay in loo caddeeyo ummadda soomaaliyeed waxa uu si gaar ah u soo hadal qaaday ciidamada afrikaanta ee soomaaliya jooga kuwaas oo dabayaaqada sanadkii tagay loo beddelay magaca lana siiyey maandhayd hal sano ah hogaamiyahan ayaa howlgalka cusub ee bilowday ugu yeeray aysom isagoo xuse inuusan waxba ka duwanayn kuwii hore waa howlgal lagu doonayo in dalka iyo dadkeena lagu gumaysto oo soomaaliyana laga hirgeliyo sharci aanan ahayn sharciga allah ayuu yidhi sheekh mahad warsame isagoo mowqif cad oo barax tiran ku caddeeyey inay la dagaalami doonaan soo duulayaasha iyo kuwa la socda howlgalkan cusub oy ugu yeedheen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala si kastoy gaalo isugu habar wacdaan waa howlgal lagu doonayo in dalkeenna iyo dadkeenna lagu gumaysto soomaaliyana laga hirgeliyo sharci aan sharciga allahin subxaanahu wa tacaala mowqifka mujaahidiintu iyo dadka muslimiinta ana marna isma bedelin waa kiisii hore waay oo mowqifka hor muxuu ahaa in lala dagaalamo gaalada soo duulayaasha ah iyo kuwa la socda ee murtadiinta lagu magacaabo sidaan allah uga baranayna wuxuu duulaankan gardarrada ah ku dambayn doonaa halaag iyo hasiimo gaalada inay ku dhacdo dalkana inay isaga huleelaan iyagoo duulaysan insha allahu tacaala tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh waxaa xargaha goostay dagaal beeleedyada ka socda dhulka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka sheekh mahad warsame abu abdiraxmaan ayaa sheegay in macguuslayda ay hubaysay dowladda federaalka ay dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo kufsi ay ka wadaan goobaha ay ku sugan yihiin wuxuu qabaa'ilka muslimiinta u soo jeediyey inay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka allahna ay ka cabsadaan oo ay u soo laabtaan isagoo xasuusiye goodiska ku soo arooray in si sharci la'aan ah loo dilo muslimiinta lana daadiyo dhiiggooda anigoo ka faa'iidaysanaya arrintan ama fursaddan waxaan ugu baaqayaa qabaa'ilka muslimiinta ah iyo hoggaankooda inay si shurudla'aan u joojiyaan dagaallada socda waxaan xusuusinayaa qowlka alle subxaanahu wa tacaala innama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu allaha lacalakum turxamuun waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaadna ogaataan shirkiga ka gadaal dembiga ugu weyn ee naarta lagu muto waa in qof muslima xaqdarre lagu dilo alla subxaanahu wa tacaalaana wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay waman yaqtul mu'minan mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima nabigeenni moxamedaa sala allahu calayhi wasalamna wuxuu leeyahay man qaatala taxta raayatin cimiya yadcuu ilaa casabiya aw yaqdibu licasabiya faqitlatuhu jaahiliya waa inaad ogaataan in maanta cidda keliya ee ka faa'iidaysanaysa dhiiggan daadanaya muslimiinta inay yihiin cadowga islaamka iyo cadowga ummadda soomaaliyeed waana qorshe loogu talagalay in dadka looga mashquuliyo arrimaha guracan ee gaaladu la damacsan yihiin dalkeenna iyo shirqoolka xabashida etoobiya iyo gaaladu ay la damacsan yihiin dhulkeenna sheekh mahad ayaa dhanka kale fariin u diray dadka isticmaala baraha bulshada ah ee ku lug yeesha hurinta dagaalbeeleedyada waxaan sidoo kale halkan fariin uga dirayaa dhallinyarada isticmaasha waxa loogu yeero baraha bulshada dal iyo debad waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala kana waantooba huridda dagaal beeleedyada dalka ka socda qof weliba oo ka qayb qaata iskudirka qabaa'ilka soomaaliyeed ama dhiirigeliya colaadda dhexdooda ah waa qof u adeegaya cadowga ha is ogaado ama yuunan is ogaanin nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay man caana calaa khusuumatin bidulmin aw yuciinu calaa dulmin lam yazil fii sakati illaahi xataa yanzic dhulboobka xoogaystay ayuu sheekh mahad ka hadlay waxaana uu dhambaal digniin ah oo far waaweyn ku qoran u diray ganacsatada iyo qof kasta oo ku lug yeesha dhulboobkaasi uma aabbayeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkii naasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirana cadaab lagu mudanayo inta uu ku guda jiray kelimadda waxa uu sheekh mahad docda kale ka hadlay halganka iyo nafhurka reer falastiin oo afka ciidda u daray yuhuudda taagda daran ee lagu sanduleeyey inay qaataan xabad joojin ay ku badbaadinayaan inta ka hartay maxaabiista ku jirta gacanta kacdoon wadayaasha reer falastiin maanta ma jirto askari yahuudi ah oo geli kara dagaal toos ah waxay ku soo uruureen duqaymo waana ficil muujinaya daciifnimada yuhuudda ayuu yidhi sheekh mahad isagoo walaalaheena reer falastiinna ku dhiirangeliyey inay ku sabraan dhibaatooyinka kaga imaanaya yuhuudda waxaa bishaaro ah sannad ka badan duulaankii ay yuhuuddu ku soo qaaday khaza inay ka muuqato in yuhuuddii ay ku dhacday dhaqaalihii oo ka burburay iyo iyagoo dad ahaan u baaba'ay waxaa kaloo inoo muuqanaysa in iimaanka iyo sabarka uu ka awood badan yahay hubka hantida tirada iyo teknolojiyada maanta ma jiro askari yuhuudi ah oo u bareeri kara inuu dagaal toosa soo galo waxayna arrintoodu ku soo ururtay duqaymo ay ku xasuuqayaan haweenka carruurta iyo waayeellada waana ficil muujinaya daciiftinimadooda walaaleheenna reer falastiin waxaan leennahay ku sabra dhibta yuhuuddu idiin geysanayso maxaa yeelay waxaad tihiin dad diiddan dullinnimada diinka saaridda iyo dhulkiinaa barakaysan inay yuhuuddu qabsato si kastaba ha aatee midowda afrika ayaa bishii maarso sannadkii labada kun iyo todobada waxa uu soomaaliya u soo diray ciidamo loogu magacdaray amisom kuwaasi oo lagu qarinayay jabka iyo halaaga askarta xabashida etoobiya ku gaaray soomaaliya amisom ayaa magaca loo beddelay bishii abriil sannadkii ka waxaana xilligaasi loo bixiyey admis ujeedka magaca loo beddelay ayaa qayb ka ahaa qorshe iyo hindise lagu dhimay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha afrikaanta ugu dambayntii howlgal kale oo loogu magacdaray howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya magaciisana loo soo gaabiyo eyusom ayaa lagu dhawaaqay dabayaaqada maalmihii ugu dambeeyey sanadkii tegay ee lasoo dhaafay howlgalkan oo bilowday kowda bishan janaayo labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa soconaya muddo hal sano ah waxaana mar uu ku sigtay in gebi ahaanba uu meesha ka baxo markii la waayay cid maalgelisa markii foodda laysdaray fagaxdiiyo durduuradiiyo fahda orodka boodada fadalboobka carashada geeshkii cirfanashada figta sare lahaan jiray fakadii ma laga degay faham guur ma lagu riday filan waa ma ka hor yimid
mu'asasada alkataib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
بسم الله الرحمن الرحيم
mu'asasada warbaahineed elkataib oo ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baayisay filim cusub oo aada u xiiso badan kaas oo ah mid aad tayadiisa u sarraysa oo lagu soo gudinayo mucaskar militari ayna ka aflixeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jira garcas iyo garmadow waxaana isdultaa kooban ku samayn doonaa allah idankiis isdaarkan ay baahisay mu'asasada alkataib xilliga uu ku soo beegmay waxa uu kaga duwan yahay mucaskaraadkii hore su-aalahan iyo kuwo kale ayaan isku dul istaagi doonaa dhegaystow
ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما
haddaan ku horumarno akadeemiyadan militariya ayaa loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf alleh u naxariistee waxa uu koonkan guudkiisa yimid sheekhan kun sagaal boqol iyo shantii isagoona ku dhashay gobolka sool gaar ahaan taleex oo horey loo garan ogaa caasimadda boqordiiriye sheekh bashiir allah u raxmade waxauu adeer u ahaa nin lagu magacaabo maxamed cabdulle xasan kaas oo ah odayaasha waxgaradka ee gobolka sool sheekh bashiir ayaa ka soo jeeda beesha yeesif ee ka tirsan habar jeclo isaaq waxuuna wax ku bartay tuulada beer ee bariga burco halkaas ayaa wax ku bartay sheekha markiiska wax ku bartay sheekh bashiir ayaa waxa asaasay awowgiisa oo lagu magacaabi jiray xasan fiqi cabdi taasoo lagu baran jiray qur-aan kariimka axaadiid iyo culuum kale oo diini ah sheekh bashiir ayaa waxaa dhowr jeer xabsiyadooda guraacan u taxaabay ciidamada gumeystaha ingiriiska kadib markii ay kasoo horjeesteen goodfarada guraacan ee ay dadka kula kacayeen iyo mabadida guraacan ay ku faafinayeen ummadda soomaaliyeed wuxuuna soo shacabaxay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii kadib markii uu kaalin muuqata ka qaatay rabshado ka socday magaalada burco sanadkaasoo la isku mari waayay siyaasadda cusub ee dhinaca waxbarashada oo maamulka gumeystaha ingiriiska uu soo fargeliyey wuxuuna doonayay in xilligaas ardayda soomaaliyeed goobaha waxbarashada looga dhigo wax ka baxsan diinta islaamka taasoo ay kasoo horjeesteen boqolaal dad oo ay hormuud ka ahaayeen sheekh bashiir sheekh bashiir iyo culimo kale ayaa isla gorfeeyay in dagaal mooye wax kale aan looga adkaan karin gumeystaha ingiriiska sheekh bashiir iyo tiro ka mid ah xirtiisa oo gaarayay shan iyo labaatan qof ayaa doorbiday inay hub ka qaataan oo ay gunta dhiisha isaga dhigaan islamarkaana ay iska dulqaadaan heeryada gumeysiga oo ku dulhabsatay maadaama ingiriiska uu horar ku ahaa dadka muslimiinta diintooda iyo sharafkooda inta la xasuusta sheekha ayaa hogaamiyey malaaxiim aad u fara badan oo lagu jebiyey ciidamada ingiriiska iyo maleeshiya daacad u ah waxayna afka ciidda u dareen saraakiil ka tirsan ciidamada ingiriiska iyo askar daacad u ahaa taariikhda ifayse ee sheekh bashiir ayaa ah mid dheer oo aan kusoo koobi karin wariga barnaamij taasoon xilligan inoo saamaxaynin wakhtiga inahaya awgeed mucaskarkan militari ayaa waxaa ka aflaxay culimaa udiin odayaal dhaqan iyo abwaano caan ah kuwaasoo dhammaantooda ku labisan dareyska militariga iyo kabaha buudka waxayna garwaxsan yihiin aalaadka waxgumaada noocyadooda kala duwan ciidamada ka aflaxay mucaskarka loogu magacdaray sheekh bashiir ayaa waxaa wejiyadooda laga dheehanaya sida ay ugu hamuun qabaan oo ay ugu helan yihiin dhiigbixinta ciidamada dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada dalkeena soomaaliya ku jooga waxyaabaha xusida mudan ee sida gaarka kuu soo jiidanayo ee dhaayaha aad saarayso waxaa ka mid ah kuuna caddaynaya in raggan ay yihiin ciidan sal adag oo tababaro caalami ah oo heer saraa la soo siiyey bandhigga ay samaynayaan iyo qaabka soo jiidashada leh oo ay u gaardinayaan goobta mucaskarka ee cardiga ay ku sameynayaan ciidamada ka aflaxay ayaa waxaa xaadiray sida muuqata kaamirmaano taqniyad saraysa oo ka tirsan mu'asasada warbaahineed ee alkataib waxay dhan weliba kaa tusayaan sida tababar heer sare ah loo siiyey askarta ka aflaxay mucaskarka loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf alleh u naxariistee waxaana inta aan ka marnayn oo muuqaalka aad ku arkaysaa ciidamadan oo sita raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo boorar ku qoran erayo soo jiidasho leh oo kale ah aljihaadu fii sabiilillaahi baabun min abwaabi aljanna karihnaa xayaata adulli wakhtarnaa xayaata alciz mucaskarkan ayaa ku soo aadaya xilli uu fashilmay howlgalka ciidamada midowda afrika ee isku magacaabay atmis iyo xamladii uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka taasoo ka dhan ahayd wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab durbadii marka baraha internetka lagu baahiyey muuqaalkan cusub ay baahisay alkataib waxa uu dheliyay hadalheen aad u badan isagoona argagax ku beeray dowladda federaalka iyo dadka ku daaban iyadoona dhanka kale dadka taageersan xarakada al-shabaab ay aad u bogaadinayay ragga ka aflaxay mucaskarka khubarada militariga ee dhanka caskariga ayaa shaaca ka qaaday inaan la dhayalsan karin awoodda militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marba marka xigta sii kobcaysa khubarada militariga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis ku tahay dowladaha deriska la ah dalka soomaaliya maadaama mar weliba ay soo saarayaan mucaskaraad tayadooda sarayso oo ay ka aflaxeen boqolaal ciidamo ah kuwaas oo doonaya inay caalamka islaamka oo idile ku faafiyaan diinta islaamka kufriga iyo wixii la mid ahna ay baabi'iyaan mucaskarkan cusub ayaa mucaskaraadkii hore waxa uu kaga duwan yahay oo aad ku arkaysaa rag cusub oo abwaano ah oo kusoo biray jihaadka ka socda dalka soomaaliya oo ay bandiirada u sido xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh mahad warsame oo ah hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo khudbad dhinacyo kala duwan ku qotamaysa ka jeediyey goobta ayaa bogaadiyey ciidamada ka aflaxay mucaskarka militari ee loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah walaalaha tababarka qaatay iyagana waxaan leeyahay allah ha idinku ciseeyo diinta hana idinka dhigo kuwa faatixiinta ah ee cadowga ka dulqaada dhulalka muslimiinta ay gumaysiga ku haystaan
filimkan cusub tan iyo markii mu'asasada warbaahineed ee alkataaiba xalay ku baahisay baraha bulshada waxaa komentiyo ama aaraah fara badan ka dhiibtay kumanaan dad ah mu'asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday inay baahin doonto qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf taasoo ay bulshada si weyn u wada sugayaan
قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى
xukun gacangoyn ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunyo barrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya mubaarak cumar
shalay salaadii casir kadib musallaha weyn sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kunyo barow ee walaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa ka dhacay xad ka mid ah xuduuda allaah xadkan oo ah xadu sariq ayaa ka dhacay musallaha sayid maxamed cabdulle xasan iyadoona ay musallaha soo buuxdhaafiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kunyo barow kuwaas u soo daawasho tegay xukunka iyagoon ka kala yimid xaafada ay ka kooban tahay magaalada xadkan ayaa waxaa gacanta lagu jaray xuseen macalin cabdulle oo da'diisa lagu sheegay siddeed iyo toban jir kaasoo lagu eedeeyey inuu jabsaday dukaan ku yaalla deegaanka fuudha oo hoos yimaada magaalada kunyo barow isagoona kala baxay agabyo kala duwan mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fagaaraha ka sheegay dacwad lagu soo ogay xuseen macalin cabdulle iyo alaabta uu ka qaatay dukaanka uu jabsaday ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamiga ee gobolka shabeellada hoose horteeda dacwad keensaday rufaaci boorow aadan afartan iyo labo sanno jir ah isigoo dacweynaya xuseen macalin cabdulle toban iyo siddeed sanno jir ah wuxuu yidhi waxaan ku dacweynayaa xuseen dukaankayga ayuu jabsaday wakhti habeen ah albaabka ayuu mindi ku jeexay wuxuuna kala baxay alaab tir badan oo ay ka mid yihiin macwiisyo sabar ah oo gaaraya toban macwiis koow iyo toban shaartoliin ah iyo garamo oo isaga lagu soo qabtay alaab kalena way iga maqan tahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay ninkan iiga qaado alaabtayda lana waafajiyo sharciga intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay xuseen macalin cabdulle wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan jabsaday dukaanka rufaaci anigaana gacantayda ku jeexay albaabka waxaana kala baxay toban macwiis sagaal shaar kow iyo toban milyan lacag puntland ah intaasi ayaan soo qaatay intaasi kadib maxkamaddu waxay qiimaysay alaabta uu soo haday xuseen waxaana lagu qiimeeyey lacag dhan saddex boqol soddon iyo kow doolar xukun intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay da'wadda rufaaci boorow aadan iyo jawaabta xuseen macalin cabdulle oo ahayd mid qiraal ah qiimaysayna alaabta uu soo haday kana haday meel xirsi ah alaabtaasi oo qiimaheedu gaaraya nisaabka gacanjaridda ayaa waxay xukus u soo horsaartay sida tan
sidoo kale qaadig ayaa fagaara ka akhriyey xukunka maxkamadda ka soo baxay oo adillada loo cuskaday iyadoona isla goobta gacanta loogu jaray xuseen macalin cabdulle kow waxay maxkamaddu xukuntay in xuseen macalin cabdulle uu haday alaab ka haday meel xirsi ah labo in uu haday alaab gaaraysa gacanjarid saddex in alaabta soo haday uu ku wareejiyo rufaaci afar waxay maxkamaddu ku xukuntay xuseen macalin cabdulle in laga jaro gacanta midig xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa waxaana loo uskaday aayadda soddon isdeedaad suuratu almaa'ida والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من عرض وقال ابن تيمية رحمه الله وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع هذا وبالله التوفيق الله أكبر
الله أكبر degmooyinkii oo deegaanada dhaca wilaayada islaamiya ee shabeellada hoose ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay xukunno xadu sariq ah kuwaas oo lagu fuliyey daddiyo kala duwan oo ku kacay falxatooye ah qoyska maxbuus kenyaati ah oo dhowaan muuqaalkiisa haybahaysay alkataa'ib al akhbaariya ayaa ka codsaday dowladda kenya inay ka caawiso sii deyntiisa farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya cabdulaahi ciise ibraahim oo ah maxbuus ka tirsan ciidamadii kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa waxaa warbaahinta la hadlay ehelkiisa kuwaasoo dalbaday in laga shaqeeyo sii deynta maxbuuskan khadro cabdulaahi oo ah gabar uu dhalay maxbuuskan ka tirsan ciidamada kenya ayaa codsi u dirtay madaxweynaha kenya kaasoo ku aadan inuu ka shaqeeyo sidii aabbaheeda dib loogu soo celin lahaa gurigooda qoys ahaan waan wareernay waana isku dhex yaacnay mana garanaynin halka aan ka raadinno siddeeddii sano ee ugu dambaysay waxaan weynay farxadda oo waxaan noqonnay dad agoommo ah waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa kenya si gaar ah madaxweynaha inay nagu saaciidaan sidii aabbe dalka dib loogu soo celin lahaa nambar ayaa soomaaliya naga soo wacay markaan qabtay wuxuu igu yidhi ma ay garanaysaa qofkaan ahay waxaan ahay aabbahaaga cabdulaahi ciise ibraahim markii aan maqlay waan naxay maxaa yeelay uma malaynin inuu nool yahay qofka ila hadlay inuu isagu yahayna caddayn uma haynin waxaan weyddiiyey bal inuu weyddiin karo ragga gacanta ku haya inay noo soo diri karaan sawirkiisa si ay noogu caddaato inuu nool yahay annaguna aan uga shaqayno caawintiisa wuxuu igu yidhi way idiin soo diri doonaan kadibkadiis ayay nagu noqotay inaan bilo kadib markii aan la hadalnay aan helno muuqaal isaga laga soo duubay dhowaan ayay ahayd markii cabdulaahi ciise ibraahim uu ka soo muuqday muuqaalbaahiyaha alkataa'ib al ikhbaariya isagoo tilmaamaya in dowladda kenya ay dayacday ayna u baahan yihiin in isaga iyo saaxiibadiisa kale laga shaqeeyo sidii dib loogu celin lahaa dalka kenya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa ka markhaati kacay in dalka soomaaliya oo wajahayo halis la xiriirtaa jiritaankiisa oo laga yaabo in la kala qaybiyo cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ka markhaati kacay in dalka soomaaliya uu wajahayo halis la xiriirta jiritaankiisa oo laga yaabo in la kala qaybiyo wuxuu sheegay in hanaanka maamul ee dalka xilligan ka jira aanay soomaali maskaxdeeda ka imaanin balse ay dadyow kala dejiyeen xilligan la joogana ay suurtagal tahay in dalku si fudud u kala jabo isagoona intaa ku daray in xuduudaha waddanka ay dhammaantooda ballaqan yihiin qof welibana uu meel iskiisa uga taliyo taasoo jiritaanka dalka soomaaliya halis gelin karta haddaba waa kan xamse oo ka waramaya arrimahaasi way sahlan tahay in meelo kalena laga sameeyo way sahlan tahay in meel kalena laga sameeyo way sahlan tahay in intaasoo meelood laga sameeyo habkaan u design garaysannahay ee la inoo dejiyey ee xilli inagoo layna tunjileecsaday la inoo dhigay sidaan u naallo ayaa sidaasa marka qaranku wuxuu khatar ugu jiraa in uu kala go-o wuxuu khatar ugu jiraa in cadow uu qeybo ka mid ah uu qaato maxaa jira dunida dee mar haddii ay dhammaatay wixii laysku ogaa markii dagaalkii labada adduunku dhammaaday adduunyadu isdhex jiidhay la kala adkaaday markii dambena la yidhi wardi si loo wada noolaado bal qawaaniin iyo waxxuun aan samaysano waad ogtihiin qawaaniinta gacan kuma jiraan hadda way ka baxeen haze waa ogtihiin weligaaba soo saara marka taasi waxay marka ku tusinaysay dalkan aan xuduudihiis furan yihiin meel waliba nin yar qool la hortaagan yahi dee malaha waaba layna waaba laynaga xishooday in la iska qaata mar hore qeyb ka mid ah wayba iska ahayd baan u malaynayaa dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay tahay mid ku dhaqanta xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah mid gacan kurimis ah kaasoo uu sheegay in aanu ahayn mid ay ku dhaqmi karaan dad muslimiin ah markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa faa'iidada ku jirta iscaawinta muslimiinta dhexdooda ah waxaana soo jeedinaya cabdiqaaliq macal cabdiweli
in la isgarab qabto oo la isku kaalmeeyo waa tiir aasaasi u ah dhisidda mujtamac awood badan oo horumarsan maxaa yeelay wuxuu xoojinayaa xidhiirka bulshada waxa uuna ka qayb qaadanayaa in la gaaro horumar dhan weliba ah haddaba maxay tahay ahmiyadda uu leeyahay tacaawunka halkee ayeyse tahay in la isku garabsado mise jiraan waxyaabo ka horgudboon inuu bulshada ku dhex faafo muxuuse islaamku la gaaryahay marka laga hadlayo majaalkan dhammaan su-aalahaas waxaad kaga bagan doontaan warbixinteena insha allah isgarabsigu waa mid ka mid ah waxyaabaha lafdhabarta u ah mujtamaca weliba oo guulaysta bani aadamkana awood uma lahan inuu keligiis guulaysto iyadoo howlaha laga doonaya uusan axad kale u kaashan sidaas ayuu ku noqday cunsur aasaasi ah oo lagama maarmaan u ah isku dheelatirnaanta kowniga ah basharka oo keliyana kuma koobna ee waxa ay wadashaqayntu ka dhexaysaa sanku neeflaha oo idil wadashaqayntu kuma koobna oo keliya camal jamaaci ah oo ay afraaddu qabanayaan si hal hadaf loo xaqiijiyo balse ahmiyadiisu waa ay ka gudbalaaran tahay intaas uu waxa uuba ka mid yahay tiirarka xoojiya mujtamacaadka ay taariikhdoodu waartay waxa uu sahlayaa dhisida xiriir adag oo u dhexeeya afraadda isagoo xoojinaya isfahanka iyo ixtiraamka dhexdooda ah taas oo suuragelinaysa inay si wadajir ah u qabsadaan maslaxada guud iyadoo ku imaanaysa wadashaqayntooda waxayna meesha ka saaraysaa walwalka laga qabo hawsha kuna soo dhammaanaysa si wax ku owl ah oo ay nabadgelyo ku dheehan tahay waa maxay sababta la isku kaalmaysanayo ahmiyadda ay leedahay isku kaalmaynta marka la joogo xaaladda bulsho waxa ay xaqiijinaysaa ahdaaf dhowr ah oo ay si wadajir ah u gaarayaan afraadda iyo dhammaan bulshada waxaana ka mid ah in si wax ko-ool ah loo xaqiijiyo ahdaafta la isla wadaagayo kolka ay shakhsiyaadku si wadajir ah u shaqeeyaan islamarkaana ay isdhaafsadaan khibradaha iyo garashooyinka uu midba kan kala dheeryahay waxaana ay keenaysaa siyaado xagga miradhalka hawsha ah iyadoo sidoo kale u saamaxaysa inay ka gudbaan in hal qof fakarkiisa lagu xadidnaado hawshana noqoto mid kala duwanaansho hal abuur iyo khibrado kala duwan leh waxa uu kaloo xoojinayaa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha marka ay iskaashadaan shakhsiyaadka iyo mu-asasaadka waxa ay u suuragelinaysaa inay horumar la taaban karo ka sameeyaan dhammaan majaalaadka kala duwan sida horumarinta kaabayaasha xoojinta adeegyada bulshada iyo hagaajinta tayada nolosha dadka oo dhan taas oo ka qayb qaadanaysa dhisidda bulsho cadaalad ah oo isku dheelitiran markii ay dadku dareemayaan in qayb kale oo mujtamac ka mid ah ay taageerayaan garabkoodana taagan yihiin waxa ay dareemayaan kalsooni iyo qanaaco buuxda maxaa yeelay taasi waxa ay xoojinaysaa ruuxda mujtamaca iyo mas-uuliyadda sida wadajirka ah loo qaadayo qof walibana waxa uu dadaal ku bixinayaa sidii ay hawshaasi u qorxoonaan lahayd si kooban marka isgarabsiintu waa shay lafdhabar u ah dhisidda mujtamac is haysta oo xoog badan xoojinta cilaaqaadka bulshada taageeraysa xaqiijinta ahdaafta wadajirka ah kana qayb qaadanaysa horumarka bulshada iyo dhaqaalaha sidaasi darteed waxaa waajib ah in la saro yeelo qiimaha uu leeyahay laguna dabaqo dhammaan waajibaadka kala duwan nolosha mujtamaca waxaa jira habab aan la tiri karin lana soo koobi karin oo uu leeyahay tacaawunka carruurta ayaa isku garabsata sida ay dadka waaweyn isku kaalmaynayaan oo kale iyadoo haddaba tabartooda iyo dadaalkooda isku adeegaya dadaal welibana ha yaraadee waxa uu noqonayaa mid naafic ah oo faa'iido leh hababka tacaawunka ee ay habboon tahay in la sameeyo waxaa ka mid ah garab istaagga waalidiinta iyo in la ajiibo baahiyaha usrada in laga wada shaqeeyo ilaalinta bay-ada iyo goobaha danta guud in la garab qabto jimciyaadka u taagan u adeegidda bulshada in loo kaalmeeyo dadka fuqarada ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba iyo in thaqaafadda isgarabsiinta la nashriyo si looga takhalluso faqriga iyo aafaadka la degaya mujtamaca haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay tacaawunka waxaa ka mid ah inuu xoojiyo xiriirka walaaltinimada iimaanka iyo in wakhti kooban iyo suurad qurux badan lagu dhammeeyo howl haddii qofka uu keligiis qaban lahaa laga yaabo inuu ku dhibtoodo waxa uu soo muujinayaa awoodda iyo isku xirnaanta dadka maxaa yeelay kuwa isgarabsada waa adag yahay jabkooda tusaale ahaan waa sida usha oo kale oo haddii ay hal xabo tahay waa fududahay in la jebiyo balse waa ay adag tahay jibinta urul badan oo isku xiran waxaa sidoo kale fawaa'idda laga helayo isgarabsiga ka mid ah in lagu gaaro raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay allah waxa uu ahaaday kaalmada addoonkiisa intaba uu qofka uu kaalmaysanayo walaalkiis sidoo kalena gacanta allah waxa ay la jirtaa jamaacada allah ayaa macooda ahaanaya maadaama uu allah la jiraanna marnaba ma khasaarayaan guushana iyaga ayay la jirtaa waana kuwa ka takhallusay anaaniyadda iyo in qofka naftiisa uu keliya uu wax la jeclaado mid weliba oo ka mid ah kuwa iscaawinaya waxa uu soo horumarinayaa wixii uu haayo si uu ugu horo kuwa kale iyadoo ay ku dheehan tahay jeceylka allah dartii ah iyo iimaan awood leh haddaba isgarabsiga waa un laba nooc oo keliya kuwaas oo kale ah in wanaag iyo alla kacabsi la isku garabsado ama in dembiga iyo xadgudubka la isku kaalmeeyo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الإمام ابن القيم رحمه الله وحا يري تعاونك واللبا نوع إن لا إسكو غربسد وناق إيو ألا كعبسيغا تاس أو أي سوهوز غليسو جهادك أو جد حدود الله أو فنت حقوق دا إيو إن لسي يوددك متيستي arrinkaasina waa kan ay nafareen allah iyo rasuulkiisa ama nooca labaad waa in la isku kaalmeeyo dembiga iyo xadgudubka sida in lagu heshiiyo daadinta dhiig aan bannaanayn ama maal ay qaadashiisu xaaraan tahay ama in la garaaco dad aan garaacis mutaysanin iyo wixii la mid ah kaasi ayaana ah midka ay xarimeen allah iyo rasuulkiisa haddaba goobaha uu tacaawunka galo waa ay tiro badan yihiin oo waxaa ka mid ah salaadaha shanta ah oo jamaaco lagu tukado iyo jumcada salaadaha ciidda iyo aadaabtooda xajka iyo shacaa'irtiisa guurka iyo weliimada loo qalo uwanqalidda carruurta iyo ajiibidda qofka muslimka ah haddii uu kuu yeero haba ahaatee adoo sooman son sunno ah dhammaan waa cibaadaad ijtimaaci ah oo la ysku garabsado haddaba waxaa jira waxyaabo caqabad ku ah tacaawunka oo hortaagan midda ugu weyn uguna horrayso ee ka mid ah waxyaabaha ku horgudban tacaawunka waa anaaniyadda iyo in aan kheyrka lala jeclaan dadka kale tartanka afraadda ka dhexaysa ee aan wanaagsaneen jaceylka hogaaminta hantida iyo waxyaabaha kale ee dheefta nafeed ah caajiska dadka oo la xasdo tacasubka iyo xisbi jaceylka dadka oo malaha loo xumeeyo kibirka iyo in qofka uu ba-ismoodsiiyo inuu ka weyn yahay keyrkiisa gabagabadii waxaa habboon inaan iska ilaalino dhammaan sifaadkan caqabada ku ah in khayrka la isku garab istaago islamarkaana aan ku dadaalno wadajirka iyo wada shaqaynta taasi oo ah midda lagu helayo maciyada allah qofkii uu alle garabkiis noqdana ma jirto cid ka adkaan karta
الصاحب بالكفاح دربنا درب المعالي به ارتقينا للنجاح به ارتقينا للنجاح
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kooxda xuuthiyiinta ah ayaa ku dhawaaqday inay beegsatay xarmo muhiim ah oo ay leedahay yuhuudda iyo markab dagaal oo ku sugnaa badda cas kooxda xuuthiyiinta ah ayaa ku dhawaaqay inay fuliyeen afar howlgal oo militari oo saddex ka mid a ay la beegsadeen gudaha dhulka yuhuudda gumaysato ee falastiin halka weerarka afaraadna ay la beegsadeen markab laga leeyahay dalka maraykanka oo marayay waqooyiga badda cas afhayeenka kooxda xuutiyiinta yaxya sariic ayaa sheegay inay howlgalladaas u adeegsadeen afar gantaal oo ah nuuca karuuska loo yaqaano wuxuu intaa ku daray inay beegsadeen markab dagaal oo xambaara diyaaradaha kaas oo ku sugnaa waqooyiga badda cas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga naga inta